bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu إida saama أyaama min ramadaana ثuma saafar baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa saama haddii uu soomo ayaaman maalmo min ramadaana ramadaan ka mid ah uma saafara dabadeed ou safro maa xukmuhu yani xukunkiisu waa maxay maalmo ramadaanka ka mid ah haddii uu soomo dabadeed ou safro xukunkeedu waa maxay marka bukhaari ma uunan jasminin xukunkeedaas marka in khilaaf uu ku jirana shaarixa ayaa tilmaami doono ayb qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu yuusuf wa huwa الtinniisiyu qaala akbaranaa malikun can ibni shihaabin an ubaydlaahi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama haraja ilaa makata maka ayuu u baxay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa fa saama waa soomay xataa balaqa intuu gaaray xataa balaqa alkadiida ilaa uu meeshaa gaaray afdara wuu afuray meeshaa markuu gaaray fa afdara annaasu dadkiina way afureen qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxauu yidhi walkadiidu maa uu weeyaan ceel ama meel biyo ku jiraan bayna cusfaana wa qudayd cusfaan iyo qudayd u dhaxayso qudayddaas marka dariiqa hadda madiino loo maro ishaaraadkii waa ku arkaysaa dariiqa kama fogo qudayd dariiqa makii madiino u dhaxeeyo ayb xadiidka marka wuxuu tusayaa in qofka isagoo ramadaanka soon kusoo bilaabay safar marka uu galo inuu hadduu doono uu afuri karo safarkaas dhexdiisa inuu maalmo ku soomi karo maalmaha dambena inuu ruksada iska qaadan karo o iska afuri karo ayaa xadiidkan laga qaadanayaa ayb ibnulmundir kitaabkiisa ishraafka waxa uu ku yidhi wa qaala aktaru ahli اlcilmi in shaءa afdara wa in shaءa saama qofka musaafirka haddii uu doono waa afurayaa haddii uu doonona waa soomayaa labada sidii uu doono ayuu yeelayaa hada qowlu xasan اlbصriy وسcيid بن المسyب وعطاء بن أbي رباح وأحمد وإسحاaq وmaن تبcahm qaala بن الmنdir وbihi نquul anaguna taasaan dhahaynaa buu yidhi marka qofka musaafirkaa اkhtiyaar buu leeyahay inuu soomo iyo inuu afuro laakiin waa goormo khiyaarkaas marka uu leeyahay waa haddii uunan soonka dhibaynin haddii soonku uu dhibaayo baab gaaruu bukhaari u samayn doonaa xadiidkii laysa min albiri aلصiyaamu fi الsfr ayuu keeni doonaa juزiyaad marka masaladan yacnii xukunkan ama masaladan ku tacalluqo oy ahlu cilmigu isku khilaafeenna waa jiraan ayb riwaayaadka xadiidkan wuxuu yidhi qaala ciyaad اkhtalafat الriwaayaatu fi اlmowdici اladii afdara salى اllahu عalيyه ali wasalam fiih riwaayaadku waxay isku khilkhilaafeen meeshii uu nebiga ku afuray wاlkullu fii qisaةi waaxida kulligoodna waa hal qiso wa kulluhaa mutaqaaribatun dhammaantoodna waa isku dhowdhowdahay min camali cusfaan meesha cusfaan la yidhaahdo tuulooyinka ku dhowdhow ama meelaha deegaanka ku dhowdhow ayay wada tilmaamayaan kulligood ayb wasayaأtii fi اlmaqaasi min طariiqi macmar can الzuhriyi siyaaqu hada اlxadiidi awdax min riwaayati malik ayaa imaan doontuu yiri taasna marka meelaheedu ku sheegi doonaa sharaxa marka fiiri waxa uu yidhi wastudilla bi hada alxadiid xadiidkan waxaa loo deliishaday calaa taxatumi اlfitri fi safar safarka dhexdiisu afurku inuu laasim yahay qaar baa u deliishaday oo waxay yidhaahdeen nebigii baa afuray xadiid kalena waa imaan doonaa dad sooman baa nebiga loo sheegay markaasuu yidhi ulaa'ika alcusaatu ulaa'ika alcusaatu ulaa'ika alcusaa uu yidhi walaa dalaalata fiihi kamaa sayatii wastudilla bihi waxaa loo deliishaday calaa anna lilmusaafiri qofka musaafirka an yufdira inuu afuro fii athnaa'i nahaar maalinta dhexdeeda inuu afuro oo qofkii waa musaafir waa soomanaa maalinta barkeed marka la gaaro hadduu doono waa iska afuri karaa ruqsada uu qaadan karaa walow istahalla ramadaanu fi lxadari ayb ramadaanka isaga oo xadar ah haddii uu ku soo galo haba ku soo galo ramadaan isagoo xadar ah wاlxadiiثu nasun fi اljawaazi id laa khilaafa anahu salى اllahu عalيyه wali wasalama istahalla ramadaana fii caami qaswati اlfatxi wahuwa biاlmadiinati uma saafara fii ahnaa'ihi yacnii adigoo aan musaafir ahayn oo muqiim ah ayaa ramadaan kuu soo galay fii ahnaa'i ramadaan ayaad safar gashay markaad safarkaa gasho adoo safarkaa ku guda jira waa iska afuri kartaa haddaad doonto ma lagu dhahaya ramadaankii baa kuu dhashay adoo joogo ayb oo muqiima ma la dhahayo qaar culamada ka mida faman shahida minkum shahra falyasumhu ayay waay ka fahmeen waxay ka fahmeen mar hadday bisha qofka u dhalato isaga oo sooman isaga oo yacnii muqiim ahoo negi ah in soon ramadaankaas ou dhammaystiraa inay waajib ku tahay ounan afuri karin laakiin sunnada nebiga waa tanaa qur-aankana iyadaa fasirayso ayb wawaqaca fii riwaayati bni isxaaq fi lmagaazi can الzuhriyi fii xadiidi اlbaabi annahu kharaja licashrin madayna min ramadaan nebigu wuxuu baxay iyadoo ramadaan ay toban beri ka tagtay ayuu safar galay wwaqaca fii muslimi min xadiidi abi saciid ikhtilaafu min alruwaati fii dabdi dalika maalintii nebiga oo baxay waladii itafaqa calayhi ahlu siyari annahu kharaja fii caashiri ramadaan qaswat lfatxi nebiga wuxuu baxay ramadaan ayuu madiine ka baxay toban isagoo ah wa dakhala makata litisca casharata leylatan khalat minhu sagaaliyo toban habeen markay ramadaan ka tagtay ayuuna maka galay nebiga sal slam wاstudila bihi waxaa loo xujaystay xadiidkan calىa ana lilmar-i qofka wuxuu leeyahay an yufطira inuu afuro walow nawa siyaama soonba haba niyeysto min alleyli habeenkii adoo xalay soon soo niyeystay oo musaafirna aad tahay ile waa soomi kartaaye maalinta barkeed ama galabkii oo kale waa iska afuri kartaa niyadaadii hore iyo soonkaagii waa ka tegi kartaa maadaama aa musaafir tahay وأصبح صائما فله أن يفطر في أثناء النهاaر وهuو qول الجمهوuر waa qowل جمهوuر أهل العلم ay qabaan وقطca bه أكثر الشhاaفiعيaتina sidaasay gooyeen وفيi وجهi laysa lahu أn يfطرa وكأنa مستند qائلhi ma وقع في البوyطي min تacليq الqول bه عalى صحة xadيiث بن cabاس hذا وhذا كله فيma lowna والصوم في السفر isagoo sفر ku guda jiro waa maسألada aan ka hadlayna isagoo sفرkii ku dhex jiro ayuu xalay niyeystay inuu soomo markaa ayuu iska furay maalintiibuu iska furay imaamu shaafici waxaa la yidhi xadiidkan ibnu cabbaas inuu saxiix noqdo ayuu ku xiray oo wuxuu yidhi xadiidkan ibnu cabbaas hadduu saxiix yahay qultu bihi sidaasaan aniga qabaa buu yidhi xadiid ibnu cabbaasna waa saxiix oo u jeedaa bukhaarigoogu ku jiraa soo ma garano ayb mas'alada aan ka hadlayno dhanna waxa ay tahay qofka isagoo fi safar ku jiro markuu xalayoo kale uu niyeystay soon maalintii ma furi karaa jumhuuru ahlilcilmi inuu furi karay ku tageen mas'ala taas fa amaa low nawa sawma hadduu soonka niyeysto wahuwa muqiimun isagoo negi ah gurigaagiibaad ku xalay markaad xalay ayaad waxaad gurigaagii ku dhex niyeysatay berri inaad soonto ayb uma saafara markaasuu safar tegey xalay muqiim baa isla ahayd soon baad niyeysatay sidaas ayaad markaa soonkii ku bilowday barqadii markay ahayd baa safar kugu soo dhashay baabuurkaagii baa raacday markaasaad safar gashay ma burin kartaa marka soonka maalintaas uma saafara fii ahnaa'i nahaari fahal lahu an yufdira inuu afuro ma leeyahay fii daalika fii daalika nahaar maalinkaas maalintaas maalintaas soonkeedii isagoo muqiima ou niyeystay ma furi karaa ayb manacahu ljumhuur jumhuuru salaf waa diideen ma la furi karay dheheen soonkii adoo muqiima aad niyeysatay maalintii dhexdeedii safar uu kugu soo darriyey horta maalintaas dhammaystir soonkeeda maalmaha ka dambeeyood safarka ku jirtid falaka alkhiyaar khiyaar ayaa markaa kuu furan wa qaala axmedu wa isxaaqu biljawaazi imaam axmed iyo isxaaqna waxay dhaheen kaas xataa waa u bannaan yahay maxaa yeele waa musaafiray dheheen wاkhtaarahu اlmusaniyu imaamu اlmusani oo shaaficiyada ka midana qowlkaas axmeduu doortay muxtajan bihada اlxadiidi isagoo xadiidkan deliishanayo laakiin waa lala yaabay musani see xadiidkan u deliishanayo nebigu meeshuu ku afuray waa inteena cusfaan uu ku afuray agteeda meesha uu ku afuray wuxuu ku afuray nebiga calayhi salaatu wasalaam kadiid meeshan la yidhaha kadiid kadiidna marka madiine waxay u jirtaa mma yacni inta saakay madiine ka soo baxay nebiga inuu kadiid uu maalinnimo joogo macquul maaha safarkii berigaas ah bal maalmo ayuu nebiga soo socday ka hor maalintaas uu afurayo marka xadiidkan in loo deliishado ninkii saakay gurigiisii xalay uga soo baxay soon oo saakay gurigiisii ka soo dhaqaajiyey ayaa afuri kara in xadiidkan loo deliishado macquul ma noqon karta maxaa yeeley nebigu saakay kama soo bixin madiine markaan uu afuraayo soonka uu furaayo bal maalmo ayuu jidka ku soo jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam faqiila lahu waxaa lagu yidhi marka qaala kadalika sidaa buu yidhi dannan minhu malayn ou malaynayo annahu sala allahu calayh ali wasalam nebigu aftara inuu afuray fi اlyowmi aladii kharaja fiihi min almadiinati maalintii uu madiine ka soo baxay inuu afuray ayuu u maleeyey walaysa kadalika faina bayna almadiinati wاlkadiid ciddatu ayaam maalmaan layskaga socda waqad waqaca fi lbuwayطiyina milu maa waqaca cinda اlmusaniyi muwaydina waxaa ku dhacay wuxuu musani ku dhacay oo kale fasalima almusaniyu waa nabadgalay marka waablagu min dalika taa waxaaba ka sii daran maa rawaahu ibnu abi shaybata walbayhaqiyu can anas annahu kaana idaa araada safara masaladana ka sii daran buu leeyahay anas haddii uu safar raboodo yufdiru fi lxadari isagoo gurigiisa joogo afurayo oo aan safarkiiba bilaabin qabla an yarkaba waa masale saddexaadeed ogowna masaa-ishaan maya isaga kaa kala darmi masaladan anas uu samaynayaa waxay tahay inuu safro ayuu rabaa safar ayuu rabaa inuu galo isagoo gurigiisii joogo wax ma cuni karaa oo aan weliba bilaabinba safarka ayb halkan baa qoladan dambe meeshaan kitaabada gadaashooda la fadhiyo ayb qofkii marka caawa safar ku soo dhashay inuu safro beri yani waxaan ujeedaa caawa ayuu wuuu ayuu soon xirtay maalan saakay baa marka waxaa ku soo dhashay inuu safro isagoo weli magaaladii ka bixin ma cuni karaa anas isaga waxaa ka soo aroortay inuu isagoo weli magaaladiisii joogo oo alaabta u xirxiran tahay oo bixi rabo inuu wax cunay oo uu ruqsadii safarka markaasba bilaabayo uu qaatay xadiid abu daawuudna haddaad xusuusataan oan soo marnay ayaa jira abu daawuudka aan ku soo marnay xadiidkaa wuxuu ahaa xadiid abi basrata alkhifaari doon ayuu raacay markaasuu subxii buu baxaayey markaasuu yidhi sufriyadda keena buu yidhi sufradda keena cuntada ay ku jirto markaasaa waxaa la yidhi guryihii baad bu u jeedaa weli kama bixin magaaladii waxbaa cunaysaa markaasuu wuxuu yidhi atarqabu can sunnati اnebiyi sal l slam sunnada nebiga maad diidaysaa buu yidhi adiga keen cuntadii waana cunay tanna marka waa mas'ale saddexaad awal waxaa laysku haystay qofkii xalay niyeystay inuu soomo maanta ay ku dhalatay isagoo gurigiisa joogay baxay magaalada markuu ka baxo maalintaa ma jerin karaa soonkeeda jumhuur waa diideen culammada badankood tan waaba mid ka sii daranoo gurigiisa ma ku jebi karaa wa labadan saxaabi saasaa ka sugnaatay iyaganaysheekh alalbaanina kitaabuu ka alifay yar risaalo yaruu ka qoray mas'aladan shaqab fara badan bayna ku kicisay oo dadkii markaas shaam joogay ayaa aad ay isugu radiyeen mas'aladan ibnu cabdilbarna isaguo mas'aladan wuxuu ku xukumayba qowl shaad ah inuu yahay qowl xasanulbasri uu ku tegey oo shaad ah buu ku xukumay xadiidkan marka see leela marka axaadiidtan axaadiidtan marka waxaa la leeyahay kama tagana ijtihaad meeshaas inuu ku jiro maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar sunnadii nebigana waxay keentay nebigu markuu safar ku jiro inuu afuri jiro ee safar maxaa la dhahaa marka waa wax laysku khilaafi kara waa qofkii isagoo gurigiisii weli aan ka tegin musaafir ma la dhihi karaa mase markuu gurigiisa ka baxo musaafir la dhihi karaa waa masale ijtihaad ku dhisan marka saxaabadu markay leeyihiin atarqabu can sunnati nebiyi iyo hiya sunnatu iyo markay leeyihiin sunnadii safarka may u jeedaan mase masaa'il badan oo noocaasoo kaleoo khilaaf keentana waa jirtaa oo ijtihaad miyaa ma nas miyaa laysku khilaafi kara waa jirtaa waxaa ka mid a masaladii aan soo marnee ikhtilaafulmadaalica loo deliishado cabdullaahi binu cabaas radia allaahu canhu wuxuu yidhi markii qurayb mawlihiisii qurayb uu shaam ka yimid ee uu yidhi bisha goormaad aragteen habeenkii jimcadaan aragnay uu yidhi qurayb markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi laakinaa ra'aynaaha leylata sabti annaga sabtigii baan aragnay uu yidhi bisha markaasuu yidhi walaa nazaalu nasuumu haakada sabtigaas inaan ku soomaynana kama zuulayna markaasaa waxaa la yidhi mucaawiyana waa soomay muslimiintii shaamna waa soomeen markaasu wuxuu yidhi umirnaa waxaa nala amray bidaalika annagu sidaasaa nala amray uu yidhi saasaa nala amray marka wuxuu ka wadaa qolo walba ha fiirsata aragtideeda mase tii naskii caamka ahaabuu isagu ka fahmay ikhtilaafulmadaalica suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi arrimaha noocaas oo kalea marka ijtihaad kama taganan nas qaatica oo nebigu isagoo madiino joogo inuu wax cunay isagoo soon markaa intaanu safarka u bixin oo uu isagoo safar u bixi rabo inuu magaaladiisii madiino wax ku dhex cunay lama haayo hadday taas jiri lahayd dooddu meeshaasay ku go-i lahayd laakiin yacnii sunnada nebigaa sidaan ah sunnada nebiga oo musaafirka ku saabsan miyuu ka wadaa mase sunno gaar ah buu ka hadlaya oo mas'aladan bidaatiha ugu soo aroortay meeshaasay marka mas'aladan hadal badan ay ka keenaysaan marka sida uu dadaalku ku jirana waxaa weeyaan qofku inuu magaalada markuu ka baxo walba uu markaa iska afuro hadduu afuraayo maalinkaas iyada laftirkeedana maalintaas khilaafka ka taagan oo salafka dhexdooda waa u jeedaa marka iyadu masaladan taas way anas iyo abubasrat alkhifaari baa iyagu waxaa ka sugnaaday inay cuni jireen iyagoo weli bixin oo aan magaaladii ka dhammaannin salaada iyada laakiin waa ijmaaceeda ogow salaada iyada inaan la jamcin karin gurigaaga inaadan salaad ku jamci karin waa lagu ijmaacsan yahay layskuma khilaafsan markaad magaaladii ka baxdo oo aad tegtid daafihii magaalada markaad gashaa qasri bilaabi kartaa salaad inaad gaabiso marka bacd alculamaa waxay dhaheen halkaa haddii laysku ijmaacay soonkiina sidaas oo kale ha noqday dhaheen haddaan nas khaas ah oo sariixo aan loo haynin marka masalada iyada warkaas tirada badan bay leedahay intuba marka xadiidkaani ka wada baxayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan dameeqo masalaan soo sheegnay saddex mas'ale qofka isagoo safar dhexdiisa hadduu ku niyeysto inuu beri soomo maalinimo waa afuri karaa khilaaf male taas yani khilaaf xooggan male naskaana sheegayo mas'alada labaad oon sheegnay waxay tahay qofku marka uu xalay soon uu niyeysto saakay inuu safro ay ku soo dhacdo ee uu magaaladii ka baxo dhex uu sii maraayo lambar konton iyo uu sii dhaafo maalan maalintii wax ma cuni karaa ma iska afuri karaa isagoo ruksada safarka ka faa'iidaysanayo jumhuurulculamaa mayay dhaheen mar haddaad muqiim adoo ah soonkan soo niyeysatay maalintaas bal dhammaystir wixii ka dambeeyaad safar ow calaa safarin markaasaad tahay bay dhaheen jumhuuru salaf waayo dogow mutaahiriin kama hadlayna ayb mas'alada saddexaadeen ka hadalnayna waxay tahay taa laftirkeeda oo gurigaagii adoo jooga ma afuri kartaa taasna marka waxa ku jiro waa sheegnay iyadana saddexdaas mas'alaa maalin dhawood sheekhaan mas'alo oo weydiiya igu soo dhacaysa haddana ayb qofka yacnii kafaarada jimaaca markaan ka hadlayna qofka isagoo musaafir ah naagtiisii ma jimaaci karaabu iyo su-aashu ay ahayd ayb marka sida daahirka waxaa muuqanayso qofku yacnii xaaskiisii markuu u yimaado safar dambe ma noqon karan safarka waa ka go-a dabcan laakiin hal hal suuraa jiri karta hal suuro yaan kutubaha ku arkay suuradu waxay tahay isagoo safar ku soo jiro ayuu soo afuray maba soon soon maba soo xiranin yacnii isagoo soon soo xirtay hadduu gurigiisa soo galo ma afuri kara markaas muqiim buu noqdayba safarkii waa ka baxay soo maa laakiin isagoo saakay safar buu ku soo baxay maalintii ama barqannimadiibuu wax soo cunayo ileen ruqsadii safarka waa haystaa dig waa soo dhacay marka wuxuu yimid siddeed saac maalmeed ama sagaal saac maalmeed buu yimid ee naagtii sooma soomana marka iyadana naagtii waxaa dhici karta iyaduna xayd inay ka qubaysatay maalinnimadii dhiig inuu u joogay baa laga yaabaa oo soonkii uu ka manciyey lix sac markay ahayd inuu xaydkii ka go-ay oy qubaysatay de iyadiina ma soomana oo saakay soonkeedu xayd buu ku dhex bilaawday ma soomi karin isagiina ma soomanoo safarka ruksadiisii buu ka faa'iidaystay jimaaci marka ma bannaan yahay fii nahaari ramadaan markaas imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo waxay leeyihin hadduu waa bannaan yahay ayb wax kafaara ana laguma laha dabcan qallo waa lagu leeyahayo iyagumaba soomana labadoodaba qallo waa laga rabaa bacdi alculamaana maya bay leeyihin ha iska imsaak ha sameeyaan marka in wax u diidayan hadda lama habo suuradaasaa marka uu ku suurogeli karaa iyada laftirkeeda marka waxaa laga yaabaa inay isku aad aaddo inay wax iska noqoto walidaalika daabit waxaa u ah kafaarada waajibayso jimaac uu ku dembaabayo liajli soomka uu ugu dembaabayo ninkaan hadda ku dambaabaa jimaacan soon dartiis miyuu ugu dembaabayaa maya lanna maxaa yeele soonkii baaba laga rugseeyey isaga dhanban meeshii maba yaallaba soon ayb meeshaana masaladaana marka sidaasasaas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadaثana cabdالlaahi bnu yuusuf huwa الtinisiyu qaala xadaثana yaxya bnu xamزata can cabdiلرaحmaan bni yaزiida bni jaabirin ana ismaaciila bna cubayd اllaahi xadaثahu can umi الdardaa can abi الdardaa radia اllaahu canhu qaal kharajnaa maca الnabiyi salى اllahu عalيyh ali wslam nebigaan la baxna fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar ka mida fii yowmin maalin xaarin kulayl badan xataa yadaca arajulu ninka ilaa uu saaro yaddahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa ilaa uu ka saaro min shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa wamaa fiinaa mana nagu dhex jirin saa'imun qof sooman ilaa maa kaana min annabiyi sala allahu calayh ali wasalama ilaa nebiga wixii ka ahaanaya xaggiisa maahna iyo wabni rawaaxata iyo cabdullahi bni rawaaxa mooyaane marka safarka in lagu soomi karo qofkii awoodi karo kii ruksada qaatoon soominna waa fiican yahay sawna dhib male وفي الxadيiثi dليil عlى أnlا karاahiyaةa في الsوم في الsفر لman qawiya عalayhi وlam yusibhu minhu مaشhaqaة شhadيidaة xadiidka waxaa laga qaadanaya qofkii soonka aan mashaqo iyo kalifaad ounan ku ahayn inuu soomi karo isagoo safarka ku guda jiro baabu qowli النabiyi slى الlaهu عalيه alي wsلم nebiga qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay ama caddayntiisa liman qof uu ku yidhi dullila calayhi la hariyey korkiisa hoos loo yeelay la hariyey washtadda alxaru kulaylkuna uu ku darnaaday qowlkii uu ku yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar khayrka ka mid maaha safarka dhexdiisa in lagu soomo xadiidkaas nebiga uu yidhi maa macnaahu macnihiisu waa maxay hadda waxaan soo marnay nebigi inuu safar ku soomay halkaanna nebigii wuxuu leeyahay khayrka ka mid maaha in safarka lagu soomo ee kan macnihiis marka kaas garanaya kan marka macnihiisu waxaa weeyaan qofkii ku dhibtoonaayo qofku hadduu soonka ku dhibtoonayo ku rafaadaayo khayr maahan inuu ku dhex soomo safarka kii horena waa maxay qofkii awoodi karo labadaas macnay kala leeyahay qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa muxamed bnu cabdiraxmaan alansaariyu qaala samictu muxameda bna camri bni اlxasan bni caliyin can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhum qaal kaa marka radia allaahu canhum markuu leehay xasan bin cali iyo jaabir iyo jaabir aabbihii saddexdaas saxaabiyo manacsana kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa fii safarin safar ayuu ahaa dhexdiisa fara'aa wuxuu arkay zixaaman ciriiri ayuu arkay zaxmad iyo warajulan nin ayuu arkay qad dullila calayhi korkiisa la harinaayo oo dadkii ay markaa hoos u samaynayaan faqaala waxau yidhi maa haadaa kani waa maxay faqaaluu waxay yidhaahdeen saa'imun huwa saa'imun waa sooman yahay faqaala waxau yidhi laysa min albiri siyaamu fi safar khayrka ka mid maaha safarka dhexdiisa in lagu soomo xadiidkani marka wuxuu tilmaamayaa qofkii sidaanoo kale noqonaayo inuu soomaa ma aha xadiidkan marka waxaa lagu qasrinaa oo lagu gaabinayaa sifadiisu qofkay saan tahay qofkii laakiin soonka awoodi karo oo aan ku dhibtoonaynin horaan u soo ogaanay nebiga inuu soomay saxaabadu ay soomeen laakiin meeshaan nugto ama qaacido usuuliya ayuu halkan ka bixiyey ibnu xajar isagoo ka soo naqliya ibnu daqiiqilciid dadku waxay isku qaldaan laba arrin in badan waxaad maqlaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qaacido wa cibradu waxaa weeyaan lafdiga caamnimadiisa ee sababta khaasnimadeeda la feerin maayo maalan aayad baa qof ku soo degtay xadiid ayaa qof ku yimid maalan sababtiisa sababtu lahaa qofkaa keliya miyaa lagu gaabinaya mase waa caam xadiidka waa la camimaya waa la camima qaacida saasay leedahay ee meeshaan maxaan u camimi weyne waayi meeshaan nebiga calayhi salaatu wasalaam nin buu arkay la harinaayo oo hoos loo samaynayo la yacni markaa soonkii ku dhibtooday markaasuu yidhi leysa min albiri asiyaamu fi safar bukhaari iyo culimmadiina waxay yidhaahdeen qofkii sidaanoo kale abaa xadiidkan uu gaar u yahay ee qof kasta safar kasta caam kuma ahan bay dhahay alcibratu bicumuumi lafdi ma loo soo qabsan karo maya waa kala duwan tahay labadan wa qaala bnu daqiiq ilciid meeshaas ka qaba marka feeri wa qaala bnu daqiiq ilciid ukhida min hadihi اlqisati qisadan waxaa laga qaatay ana karaahata الsawmi fi الsafari nicidda la nacay in safarka lagu soomo mukhtasatun inay tahay mid ku gaar ah biman huwa fii midli hadihi اlxaalati qof xaaladan oo kale ninkan siduu ahaa oo kale qof ku sugan ayaa lagu gaaryeelayaa miman yajhaduhu sawmu qof uu soomka dhibaayo ah wayashuqu calayhi korkiisa ku dhibtoonayo ow amase yu-addii bihi gaarsiinayo ilaa tarki maa huwa owlaa min asawmi min wujuuhi lqurabi ama keenayo inuu ka tago wax badan oo ilaahay loogu dhowaado oo soonkaba ka muhiimsan qofka hadduu noqdo qof dhulyaal ah salaaddii baa dhibka gelayso wax fara badan baa ka baaba-ayo soonkiiba ka muhiimsan ayb fa yunazalu marka waxaa la dejinayaa qowluhu laysa min albiri alsawmu fi اsafar calaa mili hadihi اlxaalati xaaladan oo kale lagu dejinayaa qaala waxa uu yidhi wاlmaanicuuna fi اsafari qofka safarka dhexdiisa soonka kuwa manciyaa yaquuluuna oo si caama u mancinayaan yani dadka dhahayo safar oo dhanba laguma soomi karo waxay yidhaahdeen iyagu yaquuluuna waxay dhahayaan ina allafda caamun lafdigu waa caam laysa min albiri asiyaamu fi safar ayaa layidhi fi safar asafar ismu jinsi waay al ayaa la geliyey cumuum safar kasta marka iyo si kasta iyagu marka lafdigaa caamkaabay qabsadeen waxay yidhahdeen marka lafdigan caamkiisa ha loo daayo qofkii safar ku dhex soomaa qaladow ku dhacay qaarna waxay yidhahdeen maba ka gudmaayaba waa inuu soo qalleeyo xataa cumar baa sidaas laga sheegay inuu qabay ayb wاlcibraةu bicumuumihi bay dhaheen laa bikhusuusi sabab qaacidadaasay soo qabteen qaala wuxuu yidhi ibnu daqiiq wayenbagii waxaa habboon an yutanabaha in lagu baraarugo lilfarqi bayna dalaalaةi الsababi wالsiyaaqi wاlqaraa'ini calى takhsiisi اlcaami wacalى muraadi اlmutakalimi wa bayna mujaradi wuruudi اlcaami calىa sababin laba hala kala saaro yidhi marka xadiidka caamkaa sabab un inuu ku soo arooray waa meel meel kalena waxay tahay sababtu inay macno tusto mid kalena waxaa weeye sababka iyo siyaaqa iyo qaraa-in ku wareegsani inay macno tusaan laba soo kale maaha marka sababtaani inay macno fiqiya ku tusto iyada iyo waxaa kala duwan marka naskan caamkaa inuu sabab uun ku yimid sabab uun inuu ku yimid oo macno gaara aan ku tusaynin markaa sabab macno ku tusaysay sabab aan macno ku tusaynin baa jirto sababtii aan macno ku tusaynin iyadu alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab sababtu laakiin hadday macno ku tusto iyo siyaaqu ou macno ku tuso macnahaasi waxaa lagu khasisi karaa marka cumuumka soma fahmin marar badan waxaa la yidhaahdaa naskan cumuumkiisa waxaa khasisaya siyaaqa siyaaqa iyo sibaaqa labadaba waxbaa khasisaan maxaa yeele waa mafhuum mafhuumkan waxbaa lagu khasisaa nusuusta dalaaladoodu manduuq iyo mafhuumay u qaybsantaa mafhuumka waxaa ka mida qari yacni sababtu inay wax ku tusto waa mafhuum siyaaqu inuu wax ku tuso waa mafhuum waxbaa lagu dhisaa marka labadaa marka hala kala saaro yiri ibnu daqiiq fa ina mujarada wuruudi اlcaami calaa sababin naska caamkaa sabab un inuu ku yimaado laa yaqtadii ma keenayo atakhsiisa bihi in wax lagu khasiso sababka noocaas oo kale ah ka nusuuli aayati sariqati fii qisati sariqati ridaa'i safwaan wasaariqu wasaariqatu faqdacuu eydiyahuma waxay ku soo degtay safwaan ayaa isagoo hurdo go-iisii barkan ayaa nin ka xaday ninkiibaa markaa nebiga loo geeyey markaasuu safwaan wuxuu yidhi yaa rasuulallah waa iska cafiyey iska dhaaf aayaddan baa timid markaasuu wuxuu yidhi intaadan ii keenin maxaa cafin weysay yidhi gacantaa laga jaray hadda aayaddan wasaariqu wasaariqatu cumuum baa ku jiro sababna waa ku timidoo go-i laga xaday safwaan laakiin go-aa safwaan laga xaday macno gaara maa ku jira isaga wax macnaa kuma jiraan waa sabab uun iskaga timid waxaa iswaafaqay tan iyo aayadda soo degiddeeda bes tanoo kale marka ma la dhihi karo aayaddu waxay khaas ku tahay safwaan qisadiisa bes nin kale hadduu waxada gacanta lagama jaraayo ma la dhahayo saas marka taasoo kale marka wuxuu leeyahay waxba iyada laguma khasiso wa ama asiyaaqu waalqaraa'inu daallatu siyaaqa siyaaqa waxaa la yidhaha nasku habka uu socdo waalqaraa'inu daallatu iyo qaraa-inta wax tusayso calaa muraadilmutakalimi ninka hadlaayo ulajeedadiisa wixii lagu fahmi karo qaraa-in ah fahiy almurshidatu libayaani اlmujmalaati naska mujmalka iyadaa ku toosinaysa inuu caddaado hiy almurshidatu libayaani اlmujmalaati wa tacyiini اlmuxtamalaati naska muxtamalku xaggaba ixtimaali karo siyaaqa iyo qaraa-intu waa meel waa u jeedin karaan kama fii xadiidi ilbaabi sida xadiidkan baabkaba uu tilmaamay weligaa marka iska jir qaacidada macnihii tan alcibratu bicubuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxa laga wado waa nas caama oo sabab uun ku yimid oo aan waxba macnaa laga qaadan karin hadda safwaan maradan laga xaday macno gaaro iyada laga qaadana iyada ahaanteeda ma jiro soo ma fahmi tuugnimaduna de wasaariq weyba ku jirtaa iyada wasfigaa laga qaadanaya laakiin sababku sida tan oo kale hadduu macno gaara leeyahay oo rasuulkii ninbuu kor yimid la hareereeyey go' la kor saaray oo la harinayo oo isagii rafaadsan ninkan maxaa ku dhacay soonkaa sidaan u galayaa layidhi awalna ruksaa jirtayoo qofka musaafirka inuu ka tago oo soonka iska dhaafo oo furo markaasuu nebigu yidhi laysa min albiri sawmu fi safar khayrka kuma jiro in safarka lagu soomo sababta marka ninkan qisadiisu soo xugunka xadiidkan saameyn kuma yeelanaysaan macnihii nebiga uu u yidhi soo lagama fahmi kara meeshaan mashaqada darteed waa wuxuu nebigu diidaya marka mashaqadaas waa la eegayaa marka iyada bilidaafati ilaa dalika nebiga isagaa ku soomayba isagoo musaafira soomay marka haada safar iyo haada safar farqi baa u dhexeeya farqiga waa maxay kanna mashaqou leeyahay kanna mashaqo maa weligaa marka macaanida iyo siyaaqa aaduu muhimu yahay in la fahmo meeshaana marka faa'iidadan calaamey qoro haddaad kitaabka inaad daal aad fahamta rabto calaamey meeshaan kitaabka marka awalkiisa safxadan ku qoro waa qaacido muhima waxaa laga yaabaa masaa'il caqaa'ida xataa inay soo gasho qaacido waayo mararka qaar baa waxaa weeyaan siyaaq baa waxaa ku imaanaya arrin qolo marka baa ku dhegayso mutaawiliin ah mubdiliin ah ayaa ku dhegayaan haddaad tiraahdeed marka war sidaan aad u fahamtay ma ahane siyaaqan siyaaqa ayaa fahamkaaga diidaayo siyaaqa sidaan iyo sidaan tusaayo may wuxuu ku leeyahay ani waxba igama gelin waxaaba ka mida bilmithaal alam tara ana allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wama fi اlardi ma yakunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabicuhum walaa khamsaة ila huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akara ila huwa macahum aynamaa kaanuu uma yunabi'uhum bima camiluu ywma اlqiyaamati in allaha bikuli shayin caliim ninkaa nin baa qabsanaya aayaddan waxaan ka fahmaa buu le ilahay inuu meel walba joogo aayadday ku taalla wahuwa macakum waa tala maxaa la leeyahay marka imaam axmed muxuu ku jawaabay aayadda bilowgeeda iyo dhammaadkeeda akhriy alam tara ana allaha yaclamu ay ku bilaabatay in allaha bikulli shayin caliimna waa ku dhammaatay cilmiga ilaahay waayo yidhi waxa laga hadlaya ilaahay cilmigiisu wax walba ilaahay waa ogyahay cilmigiisu kugula joogaa adiga laakiin ilaahay dhulkuu joogaa ma dhihi kartid wax yidhina ma maxaa hadda ninkaa marka lagu naqdiyey siyaaq siyaaqi bilowga ilaa dhammaadka aayadda iyo sida uu ku socdo waa aayado badan baa la mid a walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xablilwariid wanaclamu cilmigii baa marka yay tahay aayadday ku dhex jirtaa tanoo kale marka ta'wiil waaye lama dhihi karo maxaa yeele maa dalla calayhi siyaaqu ta'wiil maaha bal mujmalki kii lagu fasirayaba waay oo bayaaninaya waa kani qaacidadiina sidaasay u dhigan tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan lam yacib asxaabu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga asxaabtiisa ma ceebaynin bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ma ceebaynin fi sawmi soonka kuma ceebaynin waaliftaari afarkana kuma ceebaynin kuwii soomayna lama ceebaynin kuwii afurayna lama ceebaynin isma aysan ceebaynin taa marka waxay tusa inay bannaan tahay qofka musaafirka inuu soomo iyo inuu soonka ka taga labada inay bannaan tahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata can maliki can xumaydin الطawiil can anas bni maliki qaal kunnaa waxaanu ahay nusaafiru maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebigaan la safraynay falam yacib isaa'imu midka sooman ma ceebaynaynin cala almufdiri midka afuran walalmufdiru midka afuranna cala saa'imi midka sooman ma ceebaynaynin waa nin marka labaduba waxay haystaan midna ruqsow haystaa midna wuxuu iska qaatay casiimadii isagoon ruqsadii nicin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man afdara qofkii afuray fi safari safarka dhexdiisa qofkii ku afuray liyaraahu nnaasu dadka say u arkaan tanna yay ka suurtoodaa imaam ama qof caalim ama nebigiiba calayhi salaatu wasalaam nebiga isaga waa lagu dayanaa soomaa ficilkiisa marka isagoo safar ku jiro ayuu dadka tuu dadka iyagoo dadku ay arkayaan ayuu wax cabay say dadka u arkaan una ogaadaan ruqsadaan waxaa la mida qofka imaamka isaga oo dadku ay ku dayanayaan haddii marka ruqso meesha uu ka arkoo kale ruqsadii marka si uu dadku ugu bayaanayo inuu tuso waqad facalahu ibnu taymiya ibnu taymiya sameeyey masale iyadana beri dhibtay waqtigiisii xilligii ibnu taymiya waxaa jirtay dagaal marka dadku waxay galeen dimish dimashqa shaam tataarta ayaa waxay soo galeen dimishq darafkeeda muslimiintii waxay ku qasbanaadeen magaaladoodii inay ka dhex dagaalamaan ama magaaladoodii daafaheedii inay ku dagaalamaan ayay ku qasbanaadeen labaa marka isu timid dagaalkaas marka tataarta lagu waajaha lagu waajahayo wajahaayo oo xoog u baahan iyo quwo qofku hadduu soomana waa tabar beela dabca maslaxadaasna marka waxaa weeyaan maslaxo muxaqaq oo markaas taagan mafsadada ka dhalanaysana waxaa laga yaabaa inay aad u dhib badato soonku laakiin mafsadadiisa hadda haddii laga tago gadaal waa laga qallayn karaa isaga waa la gaari karaa laakiin haddii tataartu ay dhulkii oo dhan qabsato lama gaari karo waa mafsado waxay noqonaysaa caama dadku meelay ku soomaanna ma helayaan meelay ku tukadaanna waa weynayaan marka waxaa la yidhi ma soomaynaa marka dadkii marka fuqaadii baa la su-aalayo waxaa la yidhi annagu musaafiriinna ma nihin magaaladeennaan joognaa jihaad baan ku jirnaa waa sax ma afuri karnaa laakiin maxaan ku afuraynaa dad jiranna ma nihin musaafiriinna ma nihin ayay yidhaahdeen bacdi innaas markaasuu ibnu taymiya xadiid wuxuu soo qabtay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu maka u dhowaaday fatxu maka ayuu dadkii soonka ka furay wuxuu yidhi berrito cadowgii baan la kulmaynaa berri innaa mulaaqu lcaduwi hadan annagu berri waxaan nahay kuwa cadowga la kulmaayo qof walbaa waxa uu yidhi soonka ha ka baxo ha afuro si cadowgii xoog loogu yeesho xadiidkaa marka uu keeni doonaa meeshaas marka wuxuu ka qaatay ibnu taymiya in loo afuri karo liajli in cadowga xoog loo yeesho ayuu ka qaatay markaasuu xadiidkiibuu intuu ku jawaabay fadwooday ayuu weliba dadka hortoodii isagaa bilaabay marka galaas biyaa buu ku cabeen iyagoo dadku ay arkaayeen nin walbaa marka wuxuu yidhi arrinkan dheeldheel maaha marka dadkii marka waa afureen dagaalkooday galeen waana uga adkaadeen ilaahay guulow ka siiye ka tag soonkiina iska soo guduu yidhi mar dambe marka fiqhigu waa fahm qofka inuu daahir wax uu maalan aayad daahirkeed ama yacni isagoon macaanida fiirinin ama axaadiidtii aan jamcinin haddii uu wax un iska fahmo wax badan baa laga yaabaa inuu kharibaba ama ka khaldamo ibnu taymiya markaa isagu saasuu sameeyey xilligaas tatarka qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaanata can mansuurin can mujaahidin can taawuus can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebiga waa baxay min almadiinati buu ka baxay ilaa makata makayntii ka ah fasaama nebiga waa soomay xataa balaqa cusfaan ilaa uu ka gaaray uma dacaa wuxuu u yeeray bimaa'in biyo farafacahu ilaa yadihi gacantiisii ayuu kor ugu qaaday liyaraahu nnaasu dadka say u arkaan faafdara waa afuray xataa qadima makata ilaa uu maka ka galay waa afurnaa wadalika fii ramadaan ayay ahayd fakaana ibnu cabbaas yaquulu ibnu cabbaas wuxuu dhihi jiray qad saama rasuulu llahi sal ly salam nebigu waa soomay wa afdara waana afuray faman shaaa qofkii doono saama waa soomaya waman shaaa qofkii doonana afdara waa afuraya marka midaani qofka inuu qabsado marka maaha ee nebiga safar uu ku jiray haddii la yidhaahdo xadiid dhan baa marka mafhuumkiisii qofka uu dhuminaa feeri marka xadiidka muslim ayaa warinaya xadiidka muslima warinaya ibnu teymiya uu deliishaday waa kan sharaxu ku yaallaa marka meelo aan soo dhaafnay ayb wuxuu yidhi lianna musliman akhraja min xadiidi abi saciid annahu sala allahu calayh ali wasalama saama bacda hadihi اlqisati fi safar walafduhu saafarnaa maca rasuuli اllahi sal ll slam ilaa makata wanaxnu siyaamun fanazlnaa manzilan faqaala اnabiyu sal l slam inakum qad danowtum min caduwikum wاlfiطru aqwى lakum faafdiruu cadowgiinnii baad u soo dhowaateen afurka ayaana idiin xoog badan ee afura cadowgiinni baad u soo dhowaateen afurka ayaadna xoog iyo karti badan ku yeelan ogtihiin oo soon iyo afur qof sooman iyo qof afuran qof afurana xoog badan cadowgiinni baad u soo dhowaateen soonkii ayaana idiin quwo badan oo idiin xoog badan ee afura buu nebigu ku yiri sal marka inakum qad danowtum caduwakum waa macnay leedahay wاlfiطru aqwى lakumna macnay leedahay cadowgan marka magaalada geeskiisa fadhiyo ee haddii isagu aan la bixinin mafsadada uu keenayaa ay tiro badan tahay in lala dagaalaana ay waajib noqotay isagiina ilaa aad soonka ka furto aan ku sugaynin oon meeshii kuu fadhinaynin wاlfiطru aqwى lakum afuritaankaa marka idiin xoog badan taasuu marka qabsaday waana istidlaal صaxiix intaa marka wuxuu uga baxay safarka iyo waxyaabaha ku tacalluqa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan wa cala aladiina kuwa yutiiquunahu soonka awoodayo fidyatun ayaa dushooda ah fidyo inay bixiyaan qaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi wasalamatu bnu lakwac nasakhathaa waxaa nasakday shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha xaadiro oo goobjoog noqdo oo bisha ramadaan ay u bilato isagoo muqiim ah falyasumhu ha soomo waman kaana mariidan qofkii jiran mid jiran qofkii ah ow calaa safarin ama safar korkiisa ah fa ciddatun min ayaamin ukhar fa afdara afuray fa calayhi dushiisa waxaa ah ciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale tiradooda tiro oo maalmo kale ah yuriidu llaahu ilaahay wuxuu doonayaa bikum idinka uu idiin rabaa alyusra fudayd walaa yuriidu bikum idinma rabaa alcusra culays walitukmiluu iyo waxaa alla uu sidaa u jideeyey inaad dhammaystirtaan alciddata tirada walitukabirullaha alla inaad weynaysaan calaa maa hadaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed tacliiliya waay calaama walacallakum tashkuruuna walikay tashkurullaaha iyo inaad alla u shukraysaan meeshaa marka waxaa aayaddu bukhaari wuxuu baabeeyey oo cala aladiina yutiiquunahu soonku marxaladou soo maray maraaxisha uu soo maray waxaa ka mid ahayd marxalo ikhtiyaar uu jiray waxaa waajib ahaa ama inuu qofka soomo ayuu lahaa soonka uu qaato ama uu soonka ka tago fidyo uu iska bixiyo isagoo awoodi karo oo kari karo inuu soonka ka tago beddelkeedana uu fidyo bixiyo ayaa bannaanaan jirtay markii dambe waa la nasakhay ikhtiyaarkaas marka waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu aayaddan marka wa cala aladiina yutiiquunahu kulliyan mansuuq miya mase mansuuq maaha aayaddan awal dadkoo dhanaa iskula jiray ibnu cabaas siduu u fasiray dadkoo dhan baa iskula jiray aayaddan nin xoog laho soonka awoodi karo iyo midaan awoodi karin labadaba waa iskula jireen oo qofku inuu soonka hadduu ka tago kii awoodayey iyo kaan awoodayninba inuu ka tago soonka beddelkeeda uu fidyo bixiyo ayuu lahaa waa la nasakhay baa layidhi ibnu cabaas marka wuxuu yidhi naskhigeeda waa juzi jus ahaana laga nasakhay oo ninkii awooda ninka muqiimka ah negida ah ee aan mariidka ahayne qaadirka ee soonka awoodi karo isaga waa laga nasakhay ikhtiyaarkii aayaddan nasiibkii oo aayaddan ku lahaay waa laga nasakhay faman shahidaa ka nasakday yaa soo haray marka wixii kaloo aan tabarta lahayn oo awalna aayadda ku jiri jiray odayga waayeelkaa iyo islaanta cajuusada ah iyo weli waa u baaqi ayaga wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin ayaa iyaga fidyadooda loo deliishanay ibnu cabaas marka wuxuu yidhi jus ahaanna waa loo nasakhay jusna waa muxkam aayadda jusna muxkamay ka tahay jusna waxay ka tahay mansuuq waa dalaalada aayadda ayb tii naskhdana marka waa tan ayb wa qaala ibnu numayr ibnu numayr waxa uu yidhi xadaana alacmash qاl xadaثna cmr بن murة qاl xadaثna بن أbي laylى qاl xadaثna أصxaabu mحamdi slى الlه عlyه وalih وsلم naزla ramaضan ramaضaan ayaa soo degey yanii nazla fardu ramaضaan ayaa soo degey fashuqa calayhim waa la dhibay waa lagu adkeeyey fakaana man acama fakaana wuxuu ahaa man acama qofkii bixiyo quudiye kula yowmin maalin kastaa miskiinan miskiin qofkii quudiyo taraka sawma soonka ayuu ka tegayey mimanna ah weliba qofkaa yudiiquhu awoodayo wa rukhisa lahum waana loo rugseeyey fii daalika kaagaas fakaana man acama kula yowmin miskiinan qofkii quudiya maalin kastaa miskiin taraka sawma soonka ayuu ka tegayey miman yudiiquhu dadka awoodayana ah wa rukhisa lahum waana loo rugseeyey fii daalika kaagaas fanasakhathaa laakiin markii dambe waxaa nasakday wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan ayaa idiin khayr badan tii hore marka waxay ahayd wacala aladiina yutiiquunahu aayaddii nasakday tay ahayd shahru ramadaana faman shahida minkum shahra xadiidkan hadda wuxuu leey an tasuumuu khayrun lakum ow an tasuumuu khayrun lakum miyaa waay xaggee farad iyo wujuub miyaa laga fahmaa siyaaqaana inaad soontaana idiin khayr badan ma laga fahmaayo wujuub oo yacni wa an tasuumuu waxay daba taallaa inaad soontaan iyo inaad soonka iska dhaaftaan oo fidyo bixisaan waxaa idiin khayr badan inaad soontaan macnaheeda welina ikhtiyaarkii baa lagu jiraayada sidee marka wax u nasakday marka aayadda sidaas dalaaladeedu ay tahay culammadu waxay yidhaahdeen waxay u nasakaysaa biariiq bilistinbaadi wax ku nasakay istinbaadku marka waa sidee labaa laysgarab dhigay fidye in la bixiyo sunno sunnadii awel sunnay ahayd sunnadii baa ku timid sooma markii dambe soonkiina waxaa laga dhigay markii dambe casiimo waxaa la yidhi marka wa an tasuumuu khayrun lakum soonka aada soomaysaan wuxuu ka khayr badan yahay fidyadii sunnada ahayd saas soonka aada soomaysaan wuxuu ka fiican yahay ka khayr badan yahay fidyadii sunnada ahayd sunno maxaa ka fiican marka waajibun baa ka fiican sunna sunna waxa keliya ka sarreeyo ka fiican waa maxay waajib unbuu noqonaya dalaalada marka culamada saasay ku marka meeshii marka wujuuba ka soo baxaya wujuubkana kii la rabay waayo oo ikhtiyaarka lagu nasakhay oo lagu waday ma la fahmay meeshaa marka kirmaani marka xaafidku kirmaani buu ka soo naqliyey shamsudiin ilbarmaawi isaga laftirkiisana kirmaani unbuu daba joogaa isaga unbuu ka soo naqliyey qال xadaثna cayaaشh cayaaشh بن الwليid الرaqاam weyaan qaala xadaثna cabdالأعlى huwa بن cabdالأعlى الsاmي الbصrي qaala xadaثna cubayd الlahi can naafici can ibni cmr radي الlaه canهma qarأa fidyaة طacaamu miskiin qaala hiya mansuuqaة waa la naskay mansuuqo oo laakiin dhinacee wa fii xaqi اqaadir ama fii xaqi الcaajiز fahiya muxkamaة waana tafsiirka ibn cabaas marka tafaasiirta salafka in la fahmo yacnii waa aaday muhiim u tahay aayad baa dalaaladeeda dhinacna mansuuq ka ah dhinacna muxkam ka ah ma fahmi karna annagan ayb laakiin maadaama dadkan ay tansiilka iyo yacnii nusuustan marka la soo dejinay ay la baashireen oo nebiga ay dhegaysteen luqadii carabiga ay xoog u haysteen oy nooga aqoon badnaayeen fiqhiga iyo istimbaadka aalaadkiisa oo dhan ay nooga horreeyeen iyo in lagu daydo waay marka oo wixii fahma iyaga laga qaato wax aynan saxaabadu fahminna diin ma noqon karaan baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan mataa goorma ayaa yuqdaa la qallaynayaa qadaa'u ramadaan maalmihii ramadaan dama laga wada qalladii ramadaan goormaa la qallaynayaa yani qallada goormaa lasii qallaynaa ma ah macnuhu waxaa weeyaan maalmihii ramadaanee tegey goormaa la qallaynaya mataa goormaa yuqdaa la qadaynayaa qadaa'u ramadaan maalmihii ramadaan ramadaanka maalmihiisii tegay qalladii lahayd marka waxa uu ka rabana waxay tahay ramadaanka waa isku xigxiyaa isaga maalmihiisa soo maaha qalladiisa ma laysku xixijinayaa marka oo marka waxaa laleeyahay qadadiina asalkii ha raacdo ha laysku xijiyo yaan la kala mutataabicaad inay noqdaan miyaa waajiba mase ma aha masaladaasuu rabaa inuu baxteeda wa qaala bnu cabaasin ibnu cabaas waxa uu yidhi laa ba'sa dhib male an yufariqa inuu kala geegeeyo an yufaraqa in la kala geegeeyo yacnii toban maalmoodoo ramadaana lagugu lahayo laba beriyaa soomi kartaa waa iska afuri kartaa dhowr beri kabacdeedana saddex maalmoodaa iska soontay maalin kale hal ayaa tuurtay tobankii saasaa ku dhammaysay waa yeeli kartaa maxaa yeelay intee laga deliishanaana fa ciddatu min ayaamin ukhraa layidhiya mutataabicaati lama dhihin laakiin qiraa'ada ubay ibnu kacab waxay leedahay mutataabicaati laakiin waa qira'a shaadow sunanimaa laga qaadan karaa afdal waxaa ah in loo ekaysiiyo ramadaan dimadaadana say beri ku noqoto waqti aad dhima doontid ma ogid isku xiji ka dhex baxa laakiin waajib maaha ogow waxayna facidatun min ayaamin ukharun baa leeyihi liqowli اllaahi tacaala facidatun facalayhi korkiisa waxaa ah ciddatun tiro siyaamu ciddatin tiro soonkeedu min ayaamin maalmo ukhara oo kale maalmahaas marka wasfi laguma xelin iyo tilmaan gaar ah toban maalmoodaa kaa tagtay toban un baa lagaa rabaa tobanka bilood u qaybi haddaad doonto wa qaala saciid bnu lmusayab waxa uu yidhi saciid fii sawmi اlcashri tobanka maalmoodoo dilxijo ugu horayso toban unbaa laleeyahy tobanka hore waaye maalinta tobnaad iyadoo lama soomayo ille waa ciidi ayb fii sawmi اlcashri waxa uu ka yidhi laa yasluxu ma habboona xataa yabda'a biramadaan ilaa uu ramadaan ku bilaabo mas'alo kale waa middan iyada qof ramadaan qallihiisi lagu leeyahay soon sunnaa ma soomi karaa maalmaha oo ayaamu dilxija tobanka maalmood dilxijo ugu horayso yowmu carafa ku jirto maalmo soonkeedu fadli badan yahay waaye marka isagoo ramadaan lagu leeyahay maalmaha soon sunnaa ma iska soomi karaa ramadaanka inta dib u dhigto saciid ibnulmusayib fadwadiisaan ama qowlkiisaan wuxuu keenayaa inuu yeeli karo sidaas laakiin laga fiican yahay laa yasluxudan baa sunanimo baa laga qaadanaa wujuub ma laga qaadan kara yani macnuhu marka waa maxay adoo ramadaan lagugu leeyahay inaad sunno gashaa ma haboono waa laga fiicanya laakiin haddaad samayso sunnadan waa kaa gudmaysaa ramadaankiina maalintiisii soon waqtigiisii wa qaala ibraahiimu ibraahiimu naqaci waxa uu yidhi masaladaa laftirkeeda xadiidka uu keeni doono waa loo deliisho karaa maxaa ila xadiidka soo socdaa wuxuu leeya caa-isho soonkii lagu lahaa ramadaanka gadaal bay u dhigi jirtayoo shacbaankii soomi jirtay iyado marka waxay tihi rasuulku maadaama aan u khidmaynaayo iyo rasuulkii xaaskii nebiga maadaama ay tahay limakaani rasuulillaahi ayaan dib ugu dhigi jiray tir oo nebigaan mashquul ku ahaa sidaa darteed gadaal isaga dhigi jirtay hal io tasawar marka caaisho inay ka tegi jirtay lixda shawaal yowmu carafa yowmu cashuuraa waxaasoo dhan inay ka tegi jirtay oo aynan soomi jirin ma la ysdhihi karo caaishoo kale dadkii hore khayrku waa u tartami ogaayeen maalin marka lagu sheegay hal sano in dembigeed lagu dhaafayo caaisho kama tegaynin bardu waa soomaysa hadday soomi jirtay marka soonkaasi wuxuu dhacay iyadoo qallan lagu leeyay dhib male marka inuu qofku iska soomo laakiin sita shawaal soonkeeda waa ka yar duwan yahay masalada maxaa yeele soonka lixda shawaale wadaca isaguo xadiidkeedu wuxuu leeyahay man saama ramadaana uma atbaca sittan min shawaal kaana ka siyaami dahri man saama ramadaana ayaa layidhi haddaad ramadaan toban beri ay kaa tagtay ramadaan oo dhan ma soomina qofkaasoo kale marka waxaa wanaagsan tobankii ramadaan inuu ku bilaabo bishii weliba u joogtaaye lixdiina markaa uu soomo isagoo kaas naska sida u dhawaaqayaa wuxuu tusayaa ninkii ramadaan soo soomay oo dhan ayb ninkii marka toban beri ay ka tagtay ramadaan oo dhan ma soomin qofkaas marka maku dha ma ku dhaboobi karta sidaas wa qaala ibraahiimu ibraahiimu naqaci waxa uu yidhi idaa farada qofkii qallada lagu lahaa hadduu gabood falo ou gaabiyo xataa jaaءa ramadaanu aakharu ilaa ramadaan kale uu ka yimaado yasuumuhaa ramadaankaas kale horta waa soomayaa yasuumuhaa ramadaankaana wuu soomayaa maalmihii lagu lahaana waa laga rabaa wuu soomaya walam yara ma uunan arkin ibraahim calayhi dushiisa qofkaa korkiisa idcaaman wax quudin ninkaa yacnii ramadaankan baa ramadaankii tegey baa lagu lahaa isagii baa gabood falay oo isagoo awoodi kara inuu iska gudo qalladii ma gudin kii kalea soo galay ibraahim unaqaci marka wuxuu leeyahay keliya waxaa lagu leeyahay maalmahaas inuu soomo lagu lahaa toban beri hadday ahayd toban beri bis baa laga rabaa waxaad moodaa marka bukhaarina inuu sidaa qabo maxaa yeele aharkaas ayuu keenay wayudkaru can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga sheegay mursalan isagoo mursala wabni cabaas ibnu cabaasna waxaa laga sheegay wayudkaru can abi hurayrata waxaa laga sheegay mursalan mursal ahaan wabni cabaasin ibni cabaasna waxaa laga sheegay annahu yucimu inuu quudin samayna icaam inuu la imaano abu hurayra iyo ibnu cabaas waxay yidhaahdeen ninkii sidaas u gabood falay maalmihiina waa laga rabaa maalmihii tiradooda oo masaakiinana inuu quudiyaa laga rabaa walam yadkur illaahu tacaala ilaahay ma sheegin buu yidhi marka bukhaari alcaama quudin ilaahay ma sheegin inamaa qaala wuxuu yidhi faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale tiradood unbaa laga rabaa baa layidhi maahane waxab bixiyo qur-aanka ma sheegin hadaanu qur-aanka sheegin deliil kale ma jira miy aan qur-aanka ahayn waa jira deliil kale oon qur-aanka ahayn waa sunnada nebiga sal l slam sunnadii marka xadiid marfuuc ah marfuuc ah ma soo aroorin laakiin maxaa soo aroorayna wax ijmaac saxaabada u egaa soo arooray toddoba saxaabi ayaa waxay ku tageen qofkii sidaasoo kale yeelo inuu maskiinna uu quudiyo wax ku khilaafay min beyni saxaabana lama hayo dalaala qawiya way warkan oo ibraahim unaqaci uu ka sheegayo iyo midaan bukhaari uu fahm ahaan isagu u fahmay saxaabadaasaa ka horeeya warkooda lanna maxaa yaele warkii saxaabadoo meeshaan yaallo khilaaf haddii khilaaf jiro wusci baa imaa lahay dab saxaabadu day iskhilaafi lahaayeen waxaa la dhihi karaa qoladan kale marka saxaabo kale qowlkooda raacsan yaa la dhihi lahaa maadaama aynan jirinoo saxaabadii ay isku raaceen ibcaam waxaa saxaabada isku raacday laabudda nas unbuu ku qotamaa marka innaga aan fahmna ama yaanan fahmi walidaalika marka madaahibta badankood saasay qabaan ee salafkuna saasay u badnaayeen jumhuuru salaf sidaasaana xoog badan ninkii ramadaan uu ka tegey maalmo oo aan soomin isagoo awoodi karo inuu iska gudo sanadkao dhan oo ramadaan kale ku soo galay muxuu samaynaa ramadaankaas soo galay horta ha soomo markuu dhammaado maalmihii lagu lahaa ha iska gudo maalmahaa tiradooda oo masaakiinna ha quudo hadday toban maalmood ahaayeen toban miskiin ayuu quudinayaa min koombo badan ama in u dharjiyo tobankii miskiin buu kee hal mar u dharjinaya icaamku marka ma sii soconaya marka haddii soonkii uunan gudino kii labaad haddana uu ku soo galo icaamkii marka waa kordhaa isaga maxaa yaele taqsiir baa ku jiro mas'alo kale waxay tahay qofkii maba awoodinba soonkii kale kusoo galay isagoon awoodin weli aan awood u helin kaas ibcaam lagama rabo maxaa yaele muqasir maaha isaga qaala marka ibnu xajar meeshaanuu ku sheegay hadal aad u qiimo badan walam yadkur illaahu tacaala alcaama fiiri meesha hada min kalaami اlmusanifi qaalahu tafaquhan imaam bukhaari sidaas buu yidhi fiqhi ahaan isaga kala soo baxay wadanna zayn bnu اlmunayir wuxuu u maleeyey anahu bibaqiyati kalaami ibraahim annaqaci walaysa kamaa danna soo soco marka fainahu mafsuulu min kalaamihi biahari abi hurayrata wabni cabaas labada war waaba kala go-an yihiin ibraahim warkiisa iyo warkan dambe aharka abi hureyre ibni cabaas baa lagu kala guuriyey laakiin inamaa yaqwaa wuu xoogoobayaa maxtaja bihi wuxuu bukhaari xujaystay idaa lam yasixa fi sunnati daliilu licaami warka bukhaari waa xoogoobayaa buu yidhi haddaynan sunnada ku ansixin icaamka daliil sheegayo id laa yalzamu min cadami dikrihi fi lkitaabi qur-aanka inaan lagu sheegin allaa yahbuta bisunati sunnada inaanu ugu sugnaanin walam yahbut fiihi shayun marfuucun wax marfuuc oo nebiga loo tiiriyaana ma sugnaanin buu yidhi wainamaa jaءa fiihi can jamaacatin min aلصaxaabati minhum man dukira wa minhum cumar ayaa ka mida cinda cabdirazaaq wanaqla طaxaawiyu can yaxya bni akham marka cumar buu kusoo daray ma aragtaa daxaawi yaxya bnu akham wuxuu ka soo guuriyey annahu qaala inuu yidhi wajadtuhu waxaan arkay buu yidhi icaamka can sittati min asaxaabati lix saxaabo laa aclamu lahum fiihi mukhaalifan wax ku khilaafayna ma ogi buu yidhi lixdaas saxaabi wahuwa qowlu ljumhuur ibnu xajar marka wuxuu yidhi qowlu ljumhuur wakhaalafa fii dalika ibraahimu الnaqaci waabuu xaniifata waasxaabuhu wamaala طaxaawiyu ilaa qowli اljumhuur abuu xaniifa waa ka soo leexday fii dalika wamiman qaala biاlطcaami ibnu cumar ayaa ka mida laakinahu baalaga fii dalika faqaala yuطcimu walaa yasuum ibnu cumar laftirkiisa idcaamka dadka qabuu ku jiraa laakiin mubaalaqa u sameeyey waa quudinayaa mana soomaayo irsoon lagama rabo soonka waa laga rabaa isaga soonka qur-aankaaba waajibiye isaga facidatu min ayaami ayb qaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa lyarbumuciyu qaala xadaanaa zuhayru can yaxya can abi salamata qaal samictu caaishata radia allaahu canha taquulu kaana yakuunu calaya asawmu kaana waxaa jiri jiray oo ahaa yakuunu inuu ahaanayay calaya aniga dushayda asawmu sawm min ramadaana oo weliba ramadaan ah famaa astadiicu ma karaynin an aqdiyahu inaan gudo ilaa fii shacbaana shacbaan dhexdiisa maahane qaala yaxyaa waxau yidhi yaxya bnu saciidin alansaari ashuglu shuqloon huwa yani ashuqlu waa mubtada ama waa khabar mubtadihiisu xadfan yahay huwa wuxuu ah isagu ashuqlu weeyaan shuqloon sababtaynan u soomaynin ashuqlu weeyaan shuql min annabiyi min ajli اnabiyi sal l slam nebiga dartii mashquul ay tahay ow binabiyi sal اllahu alayh ali wasalam ama nebiga ay mashquul ku tahay ayb xaajadiisii iyo waxyaabaha ay mashquul ku tahay ibnu xajar marka wuxuu leeyahay ustudila bihi waxaa loo deliishaday xadiidkan calى ana caaishata kaanat laa tatadawacu bishayin min asiyaami laa fii cashri dilxija walaa fii caashuura walaa gayri dalika wahuwa mabniyu calى anaha kaanat laa taraa jawaaza siyaami tadawuci liman calayhi daynu min ramadaan wamin ayna liqaa'ilihi dalik qolaa marka waxay u deliishatay xadiidka waxaa laga qaadanaya caaisha inay qabtay qofka haddii soon qallaa lagu leeyahay mid sunnaa inuunan soomi karin xagguu ka keenay yidhi warkaasna ibnu xajar waa la yaab siday u tusaysaa buu leeyahay wfi اxadiiثi dalaalat laakiin xadiidkan waxaa ku sugan dalaalo ah calى jawaazi taakhiiri qadaءi ramadaan ramadaan qadihiisa in dib loo dhigi karo muطlaqan sawaaءn waxaa isku mida kaana licudrin ow ligayri cudrin liأna ziyaadaةa kama bayannaahu mudrajaة falow lam takun marfuucaة lakaana اljawaazu muqayada bالdaruurati liأna lilxadiiثi xukma rafci liأna الظaahira iطilaacu الnabiyi sal ا slam calى dalika maca tawafuri dawaaci aswaajihi clى الsu'aali minhu can amri الsharci falowlaa ana dalika kana jaaئiza lam tuwaadib caaishata calayhi wayuqadu min xirsiha calى dalika fii shacbaana anahu laa yajuusu taakhiiru اlqadaءi xataa yadkula ramadaan اlaakhar dadaalka ay ku dadaali jirtay inay ramadaan ay qallada shacbaan iska guddana waxaa laga qaadanayaa inuu ramadaan ku soo galo iyadoo qallo lagu leeyahay inaynan habboonayn taas inay iyadu u arkaysay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alxaa'idu naagta xaydka qabto tatruku sowma soomka ka tegayso wasalaata iyo salaada naagta xaa'idkoo soomka iyo salaadda ka tegayso wa qaala abuzinaad abuzinaad cabdullaahi bnu dakwaan waxa uu yidhi ina sunana sunnooyinku wa wujuuha alxaqi iyo xaqa wejiyaalkiisa kaiiran la ta'tii way imaanaysaa dhe kaiiran in badan calaa khilaafi ra'yi ra'yiga iyadoo khilaafsan yani mukhaalifatan alra'ya iyadoo ra'yiga xaal ay khilaafsan tahay ayay sunnadu imaanaysaa hadalkan hadal weyn wuxuu leeyahy sunnooyinka iyo xaqa marar badan wuxuu yimaadaa isagoo ra'yiga khilaafaya ra'yiguna waa si sunnaduna si kale la imaanaysaa markaas waa hadalkii cali oo kale way low kaana diinu bira'yi diintu haddii ra'yi mujarada ay ahaan lahayd lakaana masxu asfali اlkufi owlaa min masxi aclaahu in qofka hoos laga masaxo ayaa habboonaan lahayd ka habboonaan lahayd kor in laga masaxo sunnadii maxay ku timid laakiin qofka kor maa laga masaxo mase hoos koraa laga masaxo caqliga iyo ra'yiga muxuu keeni lahaa haddii adiga lagu dhihi lahaa iskaalsadaan ama qofkaagaan masaxo hoos baa ka tirtiri lahayd leanna hoosaa badanaa wax gaargaaraan dadka ma arkay kabaha markay gashanayaan iyo hoostay tirtirayaan caro iyo wax si aynan uga gelgelin ra'yigii marka maxaa khilaafay sunnadii baa khilaaftay sunnadii iyada kor halla masaxay ku timi muqadamo waay marka warkaan muqadamo marka muxuu u yahayn naagtii xaydka qabtay waxaa la yidhi soonkiina ha qallayso salaadiina yay qallaynin baa arrinkaas marka waa maxay sharciga unbaa saas ku yimid ra'yi maa ra'yiga marka waa khilaafsan tahay ra'yigu wuxuu keeni lahaa kanna waa waajib kanna waa waajib hala wada qalleeyo laakiin waa laga baxay ra'yiga sunnadan loo famaa yajidu lmuslimuuna muslimiinta ma helaayaan buu yidhi buddan yani wax looga maarmo min itibaaciha raacidiina yacnii muslimiintii markay arkaan marka ra'yigoodii iyo sunnadii oo kala duwan inay sunnada raacaan mooyaane wax kale ma helayaan ra'yigoodii ay ka tagaan markaas hadalkaama famaa yajidu lmuslimuuna muslimiinta wanaagsan saasaa dabci haddaa aragta marka nin ra'yigiisa iyo isaga dooqiisa iyo ka hormarinayo diinta islaamnimadiisu dhabma islaamnimadiisu ma xoog badna ibnu taymiya kitaabkiisa la yidhaha kitaab alistiqaama hadal yaableh buu ku sheegaa meelaha ugu hor horeyso muqadamaadka wuxuu yidhaahdaa diinta waxyaabaha baabi'iyo ama dacfiga u keeno dadka muslimiinta waxaa ka mid a dad boqorro ah oo siyaasaadkoodii iyo diintii markay iska hor yimaadaan diintii ka tegaayo siyaasaddii dhab dhahay waxbuu qorqoraa maanta dhan waxbuu qoranayaa waxaas uu qoranayo isaga inuu ku caano maalow rabaan diin iyo yacnii xalaal iyo xaaraan iyo shaqo uu ku leeyahay annaga maanta saan u noolaanaa nolosheenna hadda maxay ku suurtoobi kartaana waxay ku suurtoobaysaa inaan waxaan xarxariiqno qawaaniintan baatilkaa diinkii waa ka hor imaanaya inaga dhib male waa xal kale la heli doona iska dhaafa diinkii iyo ra'yigii marka iyo w isaga yacni qaarna marka boqoraduna wuxuu yidhi siyaasaad jaa'ir ah iyo diintu markay iska hor yimaadaan siyaasaadkay hormariyaan laasim ma waynayaan dad marka uun diin uga dhiga waxaas shaydaanku ogow meelaha dadka ka soo gala waa badan tahay ninkaas kursigiisu ilaalina isaga siyaasad meeshaas ka soo galay nin kalo culumaana meel kaleu ka soo gelayaayo wuxuu leeyahay warsan waa xoolana ma haysid dhib ilmihii wax kuu beelaaya ma laha war amaad luuqluuq u raadisaa ninkan ood mansab heshaa oo hadhow adiga kelmaddaada ay socotaay oo wasaaradda diinta iyo cadaaladda lagu dhiibaan wasaaraddan diinta iyo cadaaladda dadka in badan in badanaa lagu soo dhibay dadka waaweyn waa garan karaan ayb ruqso gooso iyo wax ma akri kartid iyo halkan tag iyo meeshan ka dhac iyo wax mixnad badanay ahayd ninku marka wadaadkee meeshaas la geeyey baawarkaasu ku raaxaysana marka niman badanuu rabaa inuu iskaga dhiciyen weliba waktigan hadda lagu jira ma kusii jirto wadaadada iyaga isma rabaan kii marka meel loo dhiibo kuwa kale inuu qamciyo isku daya diin ma feerinayo shaydaanku isaguna meeshaasu ka soo galo wuxuu leeyahay marka waxaad arkaysa oo dhahayo qiilaa jiro uu leeyahay nacam sidaan in la yeelo qiil bannaynaya jiro madhabka abu xaniifa saasaa ku qoran minhaajkii laftirkiisa qiil baa qiilaa sheegaya uu leeyahay waxaan war qiil marka dee in la cuskada maa loogu talagalay qolo kale marka ninkaa kursigiisiiba u ilaashaday adiga maxaad ilaalinaysaa adiga waa ku naar tegaysaa khatar waay qayb kale waxa uu yidhi iyagu waxaa weeyaan buu yidhi dad waa cibaadaysanaynaa intay yidhaahdeen tasawufka uu ka qaalib noqday oo wixii iyaga ay diin u arkaan oo dooqooda dooqooda iyo diintu markay iska hor yimaadaan idaa tacaarada adawqu washarcu dawqi bay hormarinayaan waa dad fara badanoo mutasawifo oo baad iska dhigaayo iyagu marka sharcigaba uusan celinaynin sagaal naagood iska qaba hadday rabaan ayb oo koob iyo toban iska qaba oo haddii la yidhaahdo waa ka baxnaya kuleyn innaga waxaan sharcigaan u ujeedaa meeshan ku qoran caamadaa sharci u yahay amaa khaasada iyo khawaasulkhawaas iyo iyagu wax kaley leeyihiin marka isaga marka shahwadiisii iyo waxaa iska hortimid diintii sharcigii sharci ma hogaaminaya kaasna hadda ogow ibnu taymiya saasuu tilmaamay qolo kale oo ku darana waa jiraa kutubtiisa kale daru tacaarud alcaqli walnaqli iyo kutubo kale uu ku naqdiyo iyaguna waxaa weeyaan waa dadka mutakalimiinta kuwa falaasifada oo iyagu caqaa'idkan ka hadlaynaa dhahayo qaala allahu qaala rasuuluhuna aan cuskanaynin iyaguna waxay leeyihiin idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu waa ku qoran tahay yani ashaacirada weliba khaasatan ashaacirada qaanuun oobu u yahay idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu qaanuun oo u yahay ashaacirada ayb asaasu taqdiiska ayuuna ku sheegay fakru raazi wa huwa alqaanuun almucawalu calayhim ninkii rabo asaasu taqdiiskuu feerina sooma fahmi saddexda qolaba marka sharci ma hogaamiyo waxaa hogaamiye iyaga rabitaankooda qofka muslimkaa laakiin waxaa hogaamiye sharci kan ka har wou ka hara kan ka har wou ka haray qofka waxaa la rabaa marka ama salaad ha tukanaayo ama caqiida ha ku jiro baabkeed ama jihaad ha ku jiro kitaabka inuu hogaamiyaa la rabaa waxaan yeel waa yeelaa waxaan hayeelin inuu ka joogo dhib hadday doonto ha ku ahaato hadday doonto dhib ha ku ahaato hadduu sidaas sharciga u raaco ilaahay qabuulna waa siinaya wanaagna waa caaqibo fiicanna waa siinaya laakiin haddaad tira ani waa cibaadaysanaya laakiin sidaan doono iyo markay iska hor yimaadaan sharciga sida ay shahwadeeda ku jirtaan raacaya haddaad tirahdeen hadhow waxaa un laleeyahay wadaadadu saan waay wadaadadu saan waay wadaadadu saan waay waxa hadda jiro kale marka sharciga in lagu taqayudo ayb famaa yejidu lmuslimuuna marka war weyn waa hadalka qaala xadaana bnu marka wuxuu yidhi famaa yajidu lmuslimuuna buddan min itibaacihaa min dalika waxaa ka mida umuurahaas sharciga uu yimid isagoo ra'yiga khilaafaya ana alxaa'ida taqdii naagta xaydka qabta waxay qallaynaysaa asiyaama soonka walaa taqdi salaata salaadana ma qadaynayso qaala xadaana bnu abi maryam soonka iyo salaadda weliba meelo aynan iskugu mid ka ahaynna waa jiraan meel aan sheegnay ee jirto waxay ahayd salaadda naagtu ma geli karta ilaa ay ka qubaysato soonku laakiin waa geli kartaa iyadoon weli qubaysanin hadduu ka go-o maxaa farqigaas maxaa keenay ma naqaano sharcigii baa saan ku yimid sidiisa unbaa loo qaaday qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa zaydun can ciyaadin can abi saciidin radia allaahu canhu qaal qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam alaysa miyousan ahayn idaa xaadad naagtu hadday xaysho lam tusalli inaynan tukanaynin walam tasum aynan soomaynin fadalika kaagaasi nuqsaanu diinihaa diinteeda nuqsaantiisii salaad la-aan iyo soon la-aan inay muddo ahaanayso waa nuqsaanta diinteeda ku jirto marada xaa'idku inay qadaynaysa xadiidkeeda kitaabulxaydan kusoo marnay mucaada markay su-aashay caaisha kunaa nu'maru biqadaa'i asiyaam wlaa nu'maru biqadaa'i salaa ayay tiri caaisha radia allaahu canha wabilahi towfiiq sal allah sal ala